سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الخصف بالجيش الذي يؤم البيت باب الخصف باب ذكر الخصف وحو بابيسن بل شيغدي لا شيغيه لا حسيي دلغين يا خصف الجيش عيدا الذي عيدا كاسو يؤم وقصي البيت كعبده دوا كدوليا khasfi ku iman doona oo ku dhici doona waa ciidan adugu bal maalan waan arki doonaa xadiidka bayaankiisii nooguba iman kacbadii kuba socda oo dee gaswiguu u socdaa iyo duulimaad khasfi kuba iman doono dhulka lala goyn doono sidaa lagu halaagi doono bal taas wixii kuba yimi ayuu baabkiisii yahay xadaثna qtaybaة بن سacيidi وabubakr بn abi shaybata وإsxaaq بn ibrahima واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن عبد العزيز بن الرفيع عن عبيد الله بن القبضية قال أنه قال بل سند كلي وعدد كتاب كادو إنه سهري عبيد الله بن القبضية أنه أن هرين وسهمري bal kale xataa taqriib iyo magaciisani kuma sugnayn magaca abihieda waa haweeneeda qabdiyada aynankeedii ayuu ahay laakiin waa nin hiqa ah oo dee taabiciintii kaba mid ah qaala wuxuu yihi ninka cubaydullaahi bn اlqibdiya dakala alxaariث bnu abi rabiicata wa cabdullaahi bnu safwana wa ana macahumaa calaa umi salamata dakala uu soo galay oo alxaariث bnu abi alxaariث bn abi rabiicata waa nin isna taabiciintii kaba mid ah xaariث ibn cabdillaahi bn abi rabiica la idhaaho quraysha oo reer bani maqsumo balde ay isku reer ahaayeen umu salama iyo wa cabdullaahi bnu safwana wa cabdullaahi bnu safwan ibn umaya isna aabihii baa saxaabiya safwan ibn umaya saxaabigii mashhuurka ahaa waa taabici isaguna cabdullaahi bnu safwan labadaa nin baa u soo galay walxaal ana macahuma ana waan la socday waxay u soo galeen calىa umi salamata umu salama umi اlmuؤminiina fasa'alahaa waxay weydiiyeen can iljeishi ciidanka aladii ciidankaasoo yuksafu bihi dhulka lala goynayo manaa dee xadiidkan iyobaa la maqlay kolley waxaa dadkii warinayayna umu salama ka mid ahayd markaasaa iyadii bay usoo galeen oo markaa waxa ay weydiinayeen bal xadiidkan iyo ciidankaasi ku yahayo waqtiyadaasna oo waqtiyadii dee bal maalan ay kolley dhacday malaa mucaawiya markuu dhintay ee inankiisii yaziidna lama baayacooday cabdillaahi ibnu zubayr iyo qolooyinkaasna baycadii ay diideen markii dambena cabdillaahi ibnu zubayr maka uu tegey isagoo halkaa dee bal maalan maqarkiisa kaba dhigtay intaa intii ka dambeysayna waxaa bilaabantay ciidamo kol madiine laga diray iyo kol dee shaam lagaba soo diraba ciidankii markii dambe makaduu tegay in xaggiisa loo diro wararkaasaa iyo umuuraha iyo dee dhacdooyinkaasaa jiray iyaday markaa weydiiyeen oy ciidankan bay weydiinayaan tilmaantiisa iyo waxaa kuwa tacalluqsan wa kaana dalika arrinkaasna wuxuu ahaa fii ayaami bni zubayr ina zubayr maalmihiisii cahdigiisii waqtigiisii kolley waa waqtigaas si aan sheegayo uun markii ee mucaawiya radia allahu canhu intaanu dhimanba dadka bayca laga sii qaaday yaziid inuu bedelayo oo nidaamkii hore dee khilaafadii raashidada ahayde ahlulxalli walcaqdi ay dooranayeen ruuxii kuba habboonaa iyo taas baa markaa dhammaadayba oo arrinkii waa waqtigaa uu isu rogay boqornimo uu isu rogay dadkii umuuraha diidanaa baycada markii lasoo qaadayna ibnu zubayr ka mid buu ahaa ugu dambeyn markii mucaawiya dhintuu yaziid uu meeshii baycadii galay ee waaligiisii dee madiine uu doonayba ibnu zubayr iyo inay la mubaayacoodana ibnu zubayr waa ka tegey maka ayuu tegey isagoo baycadii diidanba ama kaba hor yimi uu kaba hor yimi isagoo taa kaba hor yimi marka waqtiyadaasay dee waqtigaasna waxay deeta noqotay in dee dagaalla iyo waxyaalaha laba fisho meeshuna huwa ibnu zubayr oo maka jooga iyo in ciidan loo dira inay walalahayn ba markii hore laba dira laakiin ninkii isaga busuer baa ciidanka ka hore watay maakii markii dambe adugu markiina isaga mala kaa ka qaalib noqday oo walaalkiina dee inuu jeelkiisa ku dhintaan filaya bal haddaba waktiyadaas ayoo dee khasfigana way maqleen dadku ciidanna way jiraan baxaya oo maka u baxaya waxay u baxayaanna waa inay lasoo dagaalamaan ibnu zubayr laba soo dagaalamaan markaasay iyagoo umu salamo weydiinayay u soo galeen faqaalat waxay tidhi bal halkanayn sheekhu qaadiciyaad buu kaba soo noqonaya isaguna abulwaliid alkataniye arrinkana waa cibaaradana fii ayaami ibni zubayr ayuu ninkaasi leeyahay dee saxiix ma noqonayso musalamad wufiyat fii khilaafati mucaawiya qabla mowtihi bisiniina sanata tisca wa hamsiin waa cibaarada aniga ay taalla kitaabkayga ama nuskadayda nusakh kale way igu maan eegin qaadiciyaadna kitaabkiisu ii suurtagal baabu ahaa dee kitaab ahaan baan kuma hayaaye iyadana umaan laaminoo waqti sidaas aan u helin de waa ujeeddadu waa wax yaroo jiro cibaarada kolley dhici karta taxriif inuu dhaco oo wuxuu ninkan abuwaliid ilkatani ayaa wuxuu leeyahay arrinkana in la yidhaaho waqtigii ibnu zubayr bay ahayd tani saxiix ma noqonayso waxaanay u noqonayna umusalam uu leeyahay khilaafadii mucaawiye ayay dhimatay intaanu isagu dhimanba sanado ka hor waa cibaarada ay taalla balkuinana waan hubsan doonaa sagaal iyo kontonkii marka cibaarada halkan kuba sugan haddii la yidhaha sagaal iyo kontonkii bay dhimatay waa qowl la yidhi weeye sagaal iyo kontonkii bay dhimatay dee mucaawiyana lixdankii buu dhintay oo sanada ma noqonayso ee sanad keliyay noqonaysaaba taas in qadciyaad cibaaradiisa kitaabka ku qorayd ay taa tahay iyo in kalena taa maan hubsan baan leeyahy idinka bisiniina miyay iyaduna qoran un qorooyinkiina sharaxaysa sanatayn sax adugu taas baa kaba dhow waayo aniga siniina ii taalaab suurtagal lama noqonayso sanatayn nafteeda xataa waa in bisanatin laba yidhaahan yahay waayo sagaal iyo kontonkii lixankii laakiin de sida raajixa koob iyo lixankii bay dhimatayba iyadu eg koob iyo lixankii bay dhimatay oo way ka dambeysay marka hadalkan ma tegayaala waa hadal saxiixa waqtigii ibnu zubayr bay ahayd mucaawiye iyadu way ka dambeysay waqtiga koob iyo lixankii bal waqtigii dee ay dhacday karbala ee dee waxa weeyaan waqtigaasiya way noolayd umusalama way noolayd markii karbala waqtigii yaziid bay arrintaasi dhacday marka iyada taasi haddii la yidhaha sagaal iyo kontonkii un marka waxaa udhaxaynaya un waa sanadee hadduu isna lixankii dhintay iyadna sagaal iyo kontonkii la yidhaho calaa kulli xalin waqtiyadaasad faqaalat waxay tidhi in qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi yacuudu waxa magan gelaya caa-idun ku magan gala shaksi ayaa magan geli bilbeyti beytka macnaha waa shaksi way noo dambaysaa inuu qurayshba yahay ayaa beytkan dee isagii magan gelaya oo kollay dee cid uu arkaya inay kaba quwo badan yihiin iyo taas buu isagoo halkaa doonaya inuu kaga badbaado ayuu beytkan magan gelaya fa yubcahu waa la dirayaa ilayhi shaksiga caa-idkaa xaggiisa bachun ciidan baa loo diri fa idaa kaanuu markay ahaadaan ciidankaasi ibaydaa-a min alard waa meel dee saxaro oo dhulka kaba mid ah baydaa asalkeeda hore waa dhulka adigu dee aan waxba kaba bixin kulu ardin malsa allah shay-a fiiha baa la yidhaha ee horena waynu u soo marnay xaj baynu ugu soo marnay madina baydaa lmadiina halkii rasuulka ilaahay exraamkiisiiyo markan halkan reer madiina imakaba ay kasoo exraamtaan abyaaru cali ahmedulxulayfo uun wixii xagga maka kaba soo xidha an kasoo xiga ama marka halkaas ayaa iyada baydaa lmadiina ay tahay waa meel taagaho dee banaan oo marka dulxulayfo uun xagga maka uun kasoo xigta taas bay tahay laakiin marka hore fi اlasli baydaa waa kulu ardi laysa calayha shay ama ardi malsa laa tumbitu shay-an baa bayda la yidhaah haddaba dhulkaasna dee waa ka noocaa isagaba badane markay dhulka ay joogaan meel saasa ay joogaan imaka halka laftiga waliba inoo yaalaa dee may halkii dee calamka aydee loo yaqaane waa meel adugu bayda min alardi waa dhul dee noocaas iyo sifadaa loo dhulka kaba mida markay kuba sugnaadaan ayaa khusifa bihim dhulkii lala goynaya la khasfinaya faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi waxaa odhanaysa umu salama fakayfa seebuu noqonayaa xaalkii biman shaksigii kaanahaa kaariha dee dadkan wada socda ku isagu waxaan u jeeday oo waxaan u qastaya iyo ku dhici kartaba in lasoo qasbayba la amray uuna diidanaa oo waxaa nacayay ama dariiqin kulaba kulmay dee kollay taas ayaa ka mid ah seebaa kaa shacnigiisiiyo xaalkiisu noqonaya qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yuksafu bihi macahum waa si aynu dee kuba soo marray ruux kasta in marka haddii halaag caam yimaado asaalix waadaalix wuu caam yeelayaa laakiin marka dambe aakhiro nin iyo camalkii bay noqonayeen ina niyadii horta isagu daahir ahaan dee waa ajashiisii baa isna timi eh waa lala khasfinayaa walaakinahu yubcau laakiin yubcahu waa lasoo saarayaa yowma alqiyaamati calaa niyati kol haddaanu cudwaan ku jirin kol haddaanu waxaan ruux ku talagalayo ahayn ruuxa ama lasoo qasbay mukriyan ikhtiyaarba lahayn uu yahay ama ruux meesha un kula soo kulmay oo dariiq ama ciidankan uu yimi midu isleeya wax ka iibsiyo suuq iyo waxyaalo caynkaasa salafti bukhaari oo fiihim aswaaqahum bal markaa taa hadduu yahay halaagu marka hore waa wada gaadhayaaye laakiin aakhiro camalkiisi iyo niyadiisii baa jazihiisu noqono iyaga la xukun ma noqonayo wa qaala abu jacfarin xadiidka kolley duruq buu leeyahay waxaana inoo socota oo xadiid kaloo dee bal xafsa bintu cumar iyo xadiid caaisha iyo waxyaalahaasna way inoo imanayaan oo dee macnahan wada leh marka kol hadday alfaadu isku wada dhow yihiin dhammaan axaadiidaasi yaanay xadiid keliyaba wadahana waan is wada raacinaynaa markaa marna macnaha guud baan yar eegaynaa un wa qaala abu jacfarin abu jacfar baa wuxuu yihi hiya baydaau lmadiinati baydaadani maaha meel dhulka ka mida oo noocaas iyo sifadaa lehe waa madiina baydaa lmadiina waa ta aan leenahay waa de dilxulayfa taas kuba taalaynu xajiyo kuba soo maray taaba wey taa weyaan meesha uu kaba dhacay abu jacfar waa taa kuba fasiray abu jacfarkana marka dambe aan sheegi doonaa lafdiga dambe insha allah xadaثanahu axmed ibn yunusa qaala xadaثana زuhayru qaala xadaثana cabdاlcaزiiz ibn rufeycin bihada اsnaad cabdاlcaزiiz ibn rufeyc markii horeba waa kaa inoogu sugnaa sanadka sanadkiisna waa can cubaydlahi ibn اlqibdiye iyo intii kaba dambeysay wa fii xadiiihi laakiin xadiidkiisa waxaa ku sugan eeg markii hore cabdilcaziiz jariir ibnu cabdilxamiid baa ka warinayay laakiin maanta zuhayr ibnu mucaawiye weeye abu khaythama xadiidkiisa waxaa kuga sugnaa qaala wuxuu yihi falaqitu ina cubaydullahi ibnu qibdiya odhanaya qolada kale imaka dikri unbay ku leeyihiin iyo weydiintii ay umusalamo weydiiyeen matigii bay inoola socdaane sanadkii ka mid ma aha ee cubaydullahi ibnu qibdiya wuxuu yihi falaqitu waxaan la kulmay abaa jacfarin abaa jacfar ayaan la kulmay abaa jacfarku waa imaamkii aimadii dee alubeytka kaba mid ahaa kitaabkana hore aynugu soo maray moxamed ibnu cali ibnu xusein ibnu cali ibnu abi aalib ama albaaqir laqabkaas ahaa jacfarkan loogu kunyoodayna dee waa inankiisii isna imaamka ahaaye jacfar saadiq weeye oo markaa abu jacfarin waa jacfar saadiq aabihi oo ah moxamed albaaqir ah ayaan la kulmay xadiidkana waa kan maqlay oo dee umu salama ka maqlay faqultu waxaan idhi inahaa umu salama inamaa qaalat waxay tidhi bibaydaa min alardi may xadidin oo dee baydo gaaroo khaasa may sheegine waa meel dhulkaa dee iska lama degaankae saxraa oo dhulka kaba mida markay marayaan faqaala abu jacfar wuxuu hi kala may arrinku saamaha wallaahi inahaa meeshaa khasfigu kaba dhacaya labaydaa lmadiinati madiina baydadeeda weeye oo abu jacfar baale isagoo waliba dhaaranaya ma aha uun meel dhulkaa kaba midoo sifadaa iyo wasfigaa lehe waa madiina baydaa lmadiina asharafu aladii qudaama dilxulayfa xagga maka un kaba xiga taas baanay baydaa lmadiina tahay halkaas baa arrinku kaba dhacaya welina axaadiis waa taan sheegaya dhowr xadiis weeye way noo soconaysaa xadaثna cmr الناqd وبن أbي cمر وlفظ لcمr qال xadaثna سفyاan بن عuyaynةa عan أمyة بن صفوان أنahu samca jadh kole anahuna meelahan de waana la aqriyaa غaalibana lafdihaan way xadfaan de kolkol way sheegaan be anahu oo taala oo markaa waana tarkiibki iyo cibaaradii ama laqodisay kuma toosnaanayse laakiin waa shay dee aimaduba markaa kutubta musطalaxa iyo ama meelahan oo kale barhkood shuraaxdaada waaweyn iyo ay sheegaan sida xaafid iyo ay leeyihin anahu waa meesha taala lafdi ahaan baa loo xadfay qira'ada laakiin waa la aqriaya oo cibaaradii can umayata bni safwana anahu samica jaddahu anahu umaya samica wuxuu maqlay jaddahu awowgii cabdاllahi bni safwana yaquulu xaalu ku qowlayo markii hore cabdاllahi bni safwan lafdigii kii cubaydullahi bn lqibdiya uu la socday una isagaa umu salamo dee waana i weydiiyeen su-aashay lahaayeene laakiin xadiidka cubaydullaahi baa umu salamo inooga soo wariyey imaka halkan cabdullaahi bnu safaan riwaayadii waa leeyahay ninkan kama warinayaana waa awowgu u yahayo waa umayatu ibnu safwana ibni cabdillaahi ibni safwana bni umaya markaa safwan ibnu umayaha dambea saxaabigii ah in cabdullaahiganna waxa uu dee bal maalan dhalay ninkan safoonkan safoonkaas baa umaye dhalay oo waa xafiidkiisii waa qolo qoyskaa dee kolley waa qoys la garanayo oo ama awowgooda dambe ha noqoto umayat bnu khalafoo dee quraysh kufaartoodii raggoodii dee sanaadiidoodii ahayd dee kolley dadkii beder lagu laayeyna ahaa ama saxaabigan safan ibnu umaya dee waa taas waa reer baniirjumax oo reer maka weeye xaafid ibnu xajarna safan ibnu umaya wuxuu kaba dhigaa inuu saadisa yahay macnaa saxaabi maahana awowgiisa labaad baaba markaa noqonayayn waxa weeyaan saxaabiye taabicina maahe waa dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa laakiin taabiciin saxaabada qaar buu soo gaadhay yaanu laba kulmin arkin be waa markuu leeyahay waa qolada lixaad ee ruwaada waa sida taqriibkuba sugan isagu laakiin wuxuu ka cabiraa maqbuul inuu yahay kolle waa dee martabo hooseo tacdiil haba ahaato ama dahabi isagu saduuq buu kaba cabiraayo ibnu xibbaanna kitaabkiisa iqaad buu kuba sheegay muslim waa kanoo riwaayu ku leeyahay nasaa-i iyo ibnu maajahna riwaayo waa ku leeyahay kitaabkeennan aan haynana xadiidkanumuu ku leeyahay wax kale kuma laha oo macnaa waa labadaa imaamee kalena muslim way la wadaagsadeen inay wax ka wariyaan laakiin kitaabkeenna taas way caawa dhowrnoo saasa ayaan arki doonaa haddii ala idhaaha wuxuu markaa haddaba anahu samica jadahu cabdullahi bna safwana yaquulu akhbaratnii xafsatu eeg markii hore umu salamay hayd xafsana iyadna xadiidka riwaayay ku leedahay xafsa ii warantay waa ina cumar uma almu'miniin anahaa samicat inay maqashay annabiya sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaal uu ku qowlayo layaumana laabtu waa almuudica lilqasam wallaahi baan ku dhaartay layaumana waxa u qasdi doonaa hada lbeyta beytkan waa kacbada waxaa xag dee u qasdi doona oo xaggiisa u kici doona jeishun ciidan ciidankaasoo yaqzuunahu ku duulaya waa ciidan u socdaba duulimaad xataa idaa kaanuu markay ahaadaan bibaydaa min alard waa lafdigii hore inu soo maroo kale meeshaa dee meel bayda dhulka kaba mida markay joogaan ayaa yuksafu biawsadim horta intoodii dhexe ayaa dhulka lala goynaya la khasfinaya wayunaadi uu dhawaaqaya awaluhum koodii hore aakhirahum oo de intii dhexe waatan dhulkii baaba liqay markaa qolada hore ee qeybtii hore ahayd baa kuwa dambe u dhawaaqaya iyagiina looma kaadinaye uma yuksafu bihim waa dhammaantood kii hore iyo kuwii dambena waa la khasfinaya falaa yabqaa kama hadayo ciidanka caynkaasa ila shariidu ku firlanaya oo dee isagu halkaa waqacdii intuu arkayba firdhaday caymaday oo aladi kaasoo yukhbiru canhu kaba warramayo min bacdi waa ruuxaa dee warka geynaya ee wixii dhacay kaba warramaya oo shariidoo dee kaba markaa taas mooyaane cid kaleo ka hadhaysaa ma jirto dhammaan waa la wada halaagaya faqaala rajulun eeg umayat bnu safwaan baa awowgii cabdullahi bnu safwaan ka warinaya xadiidka markaa nin baa yidhi ashhadu wuxuu ku odhanayaa ineeg isagu umayana wuu maqlay oo waa u joogay awowgii cabdullaahi bnu safwaan marka uu xadiidka sheegayay cabdullaahi bnu safwaanna xabse isagaa kaba maqlay dad kalena markaa umayo way la joogaan markaas nin baa yidhi dadkii xaadiriintaa ka mida shadu waxaan markhaati ka onqiraya calay korka anaka lam takdib calaa xabsa anaa nin beenaala ama tiido xadiidkan aada sheegayso xabse inna dee been aada ka sheegaysa maaho kuma been kuma been abuuranaysid calaa xabsataasaan markhaati ka ahy wa ashhadu waxaa kaloo qirayaan markhaati ka ahy calaa xabsata annaha lam takdib cala nabiyi sala allahu alayh wasalam macnaa xadiidku waa xadiid xaq ah rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh xabsa run bay sheegtay adna run baad sheegtay taas ur nasaa-i ayaa waxaa dhacayba wataan leenahay nasaa-i iyo iyo ibnu maaja iyo kitaabkeennan baa riwaayo uu ku leeyahay umaye inuu ninku yihi umayahan dee sida xadiidkaas waxaan dee markhaati ka ahay inaanad awowgaa been ka sheegahayn awowgaana aanu xafsa been ka sheegay waa lafdiga nasayn xadiidku weli waa inoo socdaa xadaanii moxamed ibnu xaatim ibni maymuunin qaala xadaana alwaliid bnu saalixin qaala xadaana cubaydullahi bnu camrin qaala xadaana zayd bnu abi unaysata can cabdilmelik alcaamiriyi can yusuf yuusufa bna mahakin ama mahaka bal haddii malaansarif lagaba dhiga si bacdigood halkan ay doortaan oo qaala akhbaranii cabdullahi bnu safwana can umi lmu'miniina ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal basanadku waaba sanad dheer weeye malaa sideed baabu gaadhay marka la eego intooda badanna waa dad aan kitaabka ku soo aragnay kolley alwaliid ibnu saalixaas oo annakhaas malaadilaayo waxbaha waa nin asalkiisa hore dee jaziira ama furaaj iyo dejlo inta udhaxaysa degaankoodu ahaye markii dambe baqdaad buu degay waana nin lagu kalsoon yaho hiqa ah qolooyinkii atbaacu taabiciintii ahaa kuwii ugu yaryaraana kaba mida bal kuwoodiisii yaryaraa weeye bukhaari iyo muslim baa wax ka wariyey macnaa labadaa sheekh kutubta kale afarta ah kuma sugna ee labada sheekh muslimna xadiidkan buu ku leeyahay isna waliid ibnu saalixanna khaas xadiidkan buu kuba leeyahay taasi waa mid arrin kalena xadiidka way jirtaayo can umi lmu'miniina umulmu'miniintii imaka halkan waa mubham waa la ibhaamiyey oo dee waa tanoo inooma magacowna laakiin xadiidku markuu xadiidkeenna hore duruqdiisii yahay dee waxa ay ahayd xafsa bintu cumar oo xadiidku maxfuud xaggiisa ka yihi waayo barhkood baa halkan umusalamo kuwa fasiray caaisha la yidhi waayo labaduba xadiidka iyaguna xadiidkan oo kale ay leeyihin ka umusalamo waan soo aragnay ka caaishana waa inoo dambeeyahay laakiin halkan waa adigu waxaan ku fasiraynaa uun xafsa bintu cumar markaasaa maxay tihi qaana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam qaala sayacuudu waxaa magan geli doona mucjisaadkii rasuulka ilaah iyo waxyaalihii qeybkaa uu kaba warrame bihada lbeyti beytkan yacni alkacbata qowmun qowm dad baa dee ujeeddadu halkaa tegi doona si ay ugu badbaadaan oo ay uga badbaadaan cidda ay kaba baqanayaan beydkii bay dee markaa waxa weeyaan si bal beydkaas dee loogaga dhowrsado ayay tegi doona qowmkaasoo laysat lahum manacatun quwa dee ay isku ilaaliyaan oo isku daafacaan aanay u sugnaanin walaa cadadun tiro dee badan oo ay wax iskaga celiyaan aan lahayn walaa cuddatun cuddo waa wixii dee silaaxiya wixii iyagu bal markaa taas ahaa ee ruuxu wax iskuba daafici lahaa wey dad saasa ayaa beydkii dee waanay baqanayaan beydkii bay markaas ay doonayeen inay kuba badbaadaan dad saasaa beydka magan geli doona marka yubcathu ilayhim waxaa loo diri doonaa jeyshun ciidan xataa idaa kaanuu markay aadaan bibaydaa min alard ciidankaa loo diray ee dadka caynkaasee sifadooda t loo diray markay ku sugnaadaan meel markaa baydaa mafaaze oo dhulka kaba mid ah ayaa khusifa bihim ciidankii dhulka lala goyn doonaa rasuulka ilaahi baa saa yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qaala yuusufu yuusuf wuxuu yihi yuusufku waa yuusufkan sanadka xadiidka inoogu sugan waa ina mahak weeye oo yuusuf ibnu mahak waana ninka cabdullahi ibnu safwaan ee dee waxa weeyaan taabiciga xadiidka kaba warinaya waa halu shaami reer shaamna yowma-idin maalinta oo markaa cabdullahi ibnu safwaan xadiidka aanu ka maqalay yasiiruuna waxay u socdeen ilaa makata maka macnaha dee waqtigaa cabdullahi ibnu zubayr waqtigaasaa dee dadka isla dhex mareen oo la faafiyey ciidankan weeye ciidankaa rasuulka ilaahay sii sheegay caa-idkiina waaba ibnu zubayr taasoo waaba kan kolkol dee caa-idulaha laba odhanayay bal taaba weeye de iyagu almuxil iyo waxyaale haba odhanayeen haddaba markaa reer shaam ciidankoodiibaa waxay ku socdeen xagga maka kollay dee ciidankaa reer shaamna markaa ugu horeeyey yaziid qabtay ee uu beecadiisa diiday waxa weeyaan dee muddo markii hore waaliga madiine iyabaa horeynu soo maray oo camrul ashtaq buu ahaayo waa kii ciidamo u dirayay aynu soo maray inuu saxaabigii markaa abu shurayx alkhusaaci uu ku yidhi saynu xaj ku soo maray bal amiirow iidan inan kulaba hadlo oo uu sheegay dee beydka iyo xurmada uu leeyihiyo taas waayo ciidamadu markaa horey socdeen bootaanlede mar awqaada kaba mida mar walaalkiibaaba ciidan hogaaminayey oo walaalkii isaga ina zubayr midina zubayra ayaa ciidamadaa tegay id markii dambe adigu waxaa dee ciidankii reer shaam baa markaa yimi kolley ciidankii reer shaamna waa sanadii afar iyo lixankii taqriiban iyo waqtiyadaas waana markii dagaalkii xara reer madiina dhibta badan ay kaba gaadheen madiina la banaystay ninkaasi dee waxa weeyaan muslim ibnu cuqba ama musrif ibnu cuqba markaas intuu dhacay de ayuu haddana xaggii maka u dhaafeen markay dul tegeenna waa kii kolley waxa dhintay iyadoo dul tegayo xisaariyeenba waxaa dhintay yaziid oo markaa ciidankii halkiibuu ku kala noqday ninkiina markii dambe waa dhintayba watay ugu dambayna markii dambe waa dee dhowr sanoo dabadood cabdimelik yaziid dhimay mucaawiyihii labaad dhimaye waa kii cabdimelik xajaaj usoo diray isagoo dee ibnu zubayruna cabdullahi ibnu safaan kan xadiidkan warinaynaana waa dadkii ibnu zubayr ayiidayey buu ahaa maciisuu ahaa markii dambe ee xisaarkii dambe ee cabdullahi ibnu zubayrna lagu diri doonana uu la joogay bal isagu wuxuu yidhi ba dee si aad u badbaado markii dee arrinta ay aragtay xataa dadkiisna ay kaba furfurmeen aadna xisaarkiina uu adkaaday ayuu isaga xataa naftiisa ufasixay uu diido isagoo astaar alkacba haysta cabdullahi ibnu safaan kan aan hayno ayaa lagu dilay laakiin waa markaa dambe xajaaj cabdullahi ibnu safaan isagoo dee ibnu zubayr laba socda astaar alkacba haysta ayaa lagu dilay ama halkaasuu kuba dhintay cabdullahi ibnu safaan kani haddaba wuxuu leeyahy reer sham bay markaa ciidamay u dirayeen faqaala cabdullahi ibnu safaan ayaa wuxuu idhahda isagoo dee waa kan min xisbi ibni zubayr baabu ahaaye ama wallahi baan ku dhaartay maa huwa ciidankaa rasuulkii ilaahay sheegay in la khasfin doonaa ma ahaanin bi hada ljeishi ciidankan oo macnuhu waa maxay rasuulkii ilaahay baa ka warramay oo saadiq almasduuq waa dhici doonaayo shaki nagama jiro waa xubaala laakiin ciidankii ama yaziid soo diray ee xara markuu saddex iyo lixankii dhacay dee haddana maka usoo dhaafay amase kii xajaaj iyo markaasee muddada dheer kol ou xisaar dee xisaar ku jiray bilo ayay qaateen markii dambena ku dambeeyey in xataa beydkii ay dhaawacyo gaadhaan kacbadii waxyaalihii manaajiqdii iyo wixii la tuurayay ciidankii dee lama halaagin dhulkii lalama goyn waa ta aan ognaho dee taariikhan marka isagoo xataa daa'ifadii kale ah ayuu leeyahay ciidankani kii maaha waayo sababtu dee rasuulka ilahi wuxuu sheegay marka ay makiya madiine dhex socdaanay xaggii maka u jeedaan inay uma dhoweyn in la halaagi doono la khasfin doono kuwana khasfi kumuu dhicin marka ciidanku maaha marka waxa weeyaan welina dee taariikhda imika qoladaas waa jireen marar kalena dee waa kii qaraamidoodu ay soo galeen iyagoo ciid o dhan oo kumayaal iyo kumayaal ama sanad dhan wixii soo xajay oo dhan wax ka badbaadayba uu yaraa amiirkii makiyana ay de adigu bal matalan dee cidi aanay bixinba markii ay de xajirulasadkana qaateen ee kow iyo labaatanka sanadood la maqnaayeen waa saddex boqol iyo toddobiyo tobankii hijirada taas oo kale ee dee janabaat maka maalinta markii daba cidi may teginba xagga carafa iyaa u baxayba waa maalintii tarwiya ahayd ay soo galeen safti un dadkii kale ay la dhex galeen zamsamkii ay dadkii kaba buuxiyeen halkaa waa muslim kitaabkeenan aan hayno nin kule axaadiisa waxoogayo ina soo gaadhay oo res markaas cilasha muslim uu kagaba hadlo ibnu ashahiid kaas ayaaba raggii maalintii la dilay iyo isagii walaalkii kaba mid aha dadkii soo xajayba ayoma tarwiyo laisu yimi ayuunbuu kii dee markaa rasalqaraamida lacanahullah soo galay oo uu halkaa aana cidi bixinba dee fijaaji maka iyo maka masjidka dhexdiisa iyo duruqdii dee taasna khasfigaasi ma dhicin marka waxaan leenahay weli dee imika khasfiyadaasi may dhicin laakiin waa wax dhici doona rasuulka ilaahay kaba warramo sida mucjizaadkiisi kaleba loo arkay ayuunbaa loo arki doonaa imaka arrinkan uu cabdullahi ibnu safaan sheegayna wuxuu leeyahay dee ciidankan imaka socde ee maka ku socdee ina zubayr xaggiisa dee loo diraya maha kii sababtu lama halaagin oo lama khasfin qaala zayd zayd ba wuxu uhi waa zayd ibnu abi unaysata oo isna kitaabka ilaa muqadimadii aan soo haynay وxadثnي cabdالmلك الcاamiriy koley ina maysaraln عan cabdالرحمن بن صاaبط عan الxاrث بن أbي ربيcةa عan أm المؤمiنiiن بmثل xadيiث يuسف يuسف بن mahkin taas ama mahkbl hadii koley malaa dabdigaasna waa jira waa sida i xarakeysan imaka halkan macnuhu waa maxay kole waa raggii hore soo maray xاrث بن أbي ربيcihii markii hore umu salmo weydiinayey ayuu sheegayaa dee xadiidkii inuu isaguna cabdiraxmaan ibnu saabitna ka maqlay isaga xadiidkan oo kale waa xadiidkaa markii hore aynu soo aragnay iyadoo uu cabdullahi ibnu safaan um almu'miniin kaba warinayo um lmu'miniinna bal xabsan imaka kuma fasiray umu salamana way warisay markii horena riwaayadeeda waan soo ogaanay caaishana way noo dambaysaa xagga cabdiraxmaan ibnu saabitna kolley cabdiraxmaan ibnu cabdillahi ibnu saabitna way idhahaan bal xaafid iyo waxay idhahaan aimadu taas baa asaxa inuu yahay saabidkani awowgiie magaciisuu yahay cabdiraxmaan ibnu cabdillaahi ibnu saabit waana isna reer jamaxa cabdillahi ibnu safaniya bay isla reer yihiin oo reer maka ah waana nin taabiciyo hiqo ah oo malaha xagga irsaal dad kala duwan oo saxaabada oo aanu laba kulmin bu axaadiid kaba wariyaayo taas bay yidhahdeen irsaalkiisa ayaa badan taasba weeye muslimna xadiidkan buu ku leeyahy isaguna ibnu saabit ama cabdiraxmaan ibnu cabdillahi ibnu saabiti بمثل حديث يوسف غير أنه لم يذكر ما شيء فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفان وعبد الرحمن بن الصابت إيه عبد الملك با له مركي هراء عبد الملك وقصنا يوسف بن ماهك بكبوري إما كان عبد الرحمن بن الصابت بكبورينا xadiidkii waa islamid buu leeyahy laakiin intan inoogu dambeysay yuusuf yidhi wa ahlu shaami yowmaidin yasiiruuna ilaa makata faqaala cabdullaahi bnu safana ama wallahi ma huwa bihada ljeishi intaas baa riwaayadan aan kuba sugnayn cabdiraxmaan ibnu saabit waa intaa hadalkaa yuusuf markaa cabdullahi bnu safaan ee qowlka yuusuf ahaa ayaan la socon riwaayadiisa ee intii kale matiga xadiidkae marfuuca waa isku midun وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت وحيت لي عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي معنى رسولك إلى هوردا أيا منام كيسي بسي أن عادة وهين بو دقدقاقي أو أمسي وحق عنتا وحق أما في دين أيادو بلواتا وأيو دي عبث ومعنى لعبة وي walow cabasa oo bacda la fadxiyo bimacnaa khaladaya ay soo naqliyeen markaasa halkan imanka imaam nawowi raximah llahu tacaala kuwa fasirayo waa rasuulka ilaahay hurdo dhaqdhaqaaq aanu dhaqdhaqaaqi jirin bay ka dareemeenba waa waxaabay barhkood yidhahdeen xaraka adraafahu kama yaakudu shayan aw yadfacu xubnihiisii baa uu dhaqdhaqaajiya sida gacmihiisi iyo sida ruux wax qaadanaya ama wax iska daafacayo o kale bal adigu waxay ku arkeen xarako aanay ku arki jirin rasuulka ilaahay markuu hurdo waana hurday faqulnaa waxaan markii uu toosay yaa rasuul allahi sanacta waxaad samaysay shay-an shay baad fii manaamika hurdadaada dhexdiid samaysay lam takun aanad ahayn tafcaluhu mid sameeya faqaala wuxuu yihi alcajabu macnaa waxa aan sameeyey maa ra'aytumuuhu ama waxyaalahaa sababtiisu waa alcajab wax la yaab leh oon arkay oo ii muuqday oo lay tusay waa manaamkiisii dee ru'ya lambiyana waa waxyi wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay isagoo sheegaya ama dee aan imika mubtadaba qadarno oo dirahno huwa macnaa waxa ay igu aragteen alcajabu waa wax lala yaabo oo dee ii muuqday oo lay tusayoo ah arrinkan ina naasan dad min ummatii ummadayda kaba mida ayaa yaumuuna waxay u qastayaan eeg waa ummadday ka mid yihiin maha dad meel kale ugaba imanaya lama odhanayo waa dadka bal matalan marka dambe ugu dambeyn kacbadaba dumin doono dee markaa wakti dambe oo markaa dee ashraaddii saacadda kaba mida waaba xabasho kuwaasi laakiin waxa weeyaan waa dad ummadda kaba mida ayaa yaumuuna waxay u qastayaan bilbeyti beytkan birajulin bisababi rajulin weeye nin sababtii oo min qurayshin quraysh ka mida oo qad laja magan galay bilbeyti oo nin isaga quraysh kaba midoo beytka magan galay sababtii ayay ciidan u qastayaan weeyo waa ciidan dhan oo loo dirayo xataa idaa kaanuu markay ahaadaan bilbaydaai imaka halkan waa tacriifkii waana tii abu jacfar lahaaba albaydaa markay kuma sugnaadaan waa makaankaa dee calamkaba u ah waa taas walow aan asalka sheegnay laakiin makaan mucayanana albaydaa waa la yidhaahaa waana si abu jacfar kuma fasiray ayaa khusifa bihim dhulkii lala goynayaaba faqulnaa waxaanu idhi caaisha odhanaysa yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow ina dariiqa dariiqu qad yajmacu nnaasa qad yajmacu waxaa la arkaa inuu kulmiyo annaasa dad oo ujeeddadu dee imika kacbadii baaba loo socdaa dariiq weeye markaa kuwii waxaan ujeeday ciidan ahaan tan ugu jeeday iyo dad kale oo dee dariiqa uu matalan ay isku soo dhaceen oo dhici kartay jihaada inay ujeedaan dad ciidankan hadday doonaan doonaya inay wax ka iibiyaan boo dee aan waxaa kuba jirin ku dee adigu iyaga u khidmaynaya ama lasoo qasbay adigu dariiqu maaha uun dad meel u wada jeeday oo isku hadaf keliya u wada socday uun maaha kuwa mare eh dad aan la hadafahayn la ujeedo ahayn baaba dhici karta dariiqii inay iskaga soo dhacaanba qaale wuxuui nacam haa fiihim waxaa ku sugan dadkaas arrinkani kuba imanayo almustabsiru waa ku isagu waxad uu cad yahay oo waxad u qastayey weeye almustabsir macnaha waa almustabiinu lidalik arrinka mid og waa xaaladan iyo waxan iyo waxa loo jeeda mid ogo alqaasidu lahu camdan u qastayey wey waa macnaha kii isagu waxaan ay arrintan iyo ujeedadani ay u caddayn una socday waxaas kaasi ka mid weeye walmajbuuru mid la qasbay isaguna ka mid weeyaanoo isagu raalli kamuu ahayn laakiin ikhtiyaar ma laha waa ruux laga xoog badan yahay oo lasoo kaxeeyey una majbuur kolley marka la eego maadadana xaggan qasabka iyo ikraaha waxaa aada u badan oo luqada aada u badan ay tahay mashhuurkii inuu rubaaci laga cabiro oo ajbara fahuwa mujbaru majbuur aanay noqon hulaahiya mujbar ay noqoto oo ajbarahu wuu qasbay akrahahu fahuwa mujbar laakiin waxaa luqadana waa lasoo naqliyo luqawiyiinta iyo aimada luqada barhkoodu way soo naqliyeen luqa ah hulaahi oo la yidhaha jabarahu jabara kolkolka ninkiiba bay ahayd ee macnahan kaloo jabarahu iyadoy hulaahi tahay macnaa akrahahu uu qasbayo ismigii mafcuulna markaa noqonaya majbuur waana tan inoo taala waa luqada imika xadiidku inooguba yimi bal waa luqo jirta aan leenahay luqada aada u mashhuurkii haba noqotay iyadoo rubaaci ay markaas marka loo jeeda ikraaha rubaaci laga cabiro dee ficilka iyo ismigan mafcuul iyo dee wixii kalaba oo kaasna ka mid weeye ku isagu majbuura wabnu sabiil iyo ku isagu socoto oo dariiqun baabu meeshuu iska marayay iyagibu bal markaa raacay la ujeeda ma aha ibnu sabiil waa kaa dariiqa maraya way waa saaliku dariiqi maca mulaysa minhum way waa nin dariiqa la maraya uun ama dariiqan u kaga soo dhaca kusoo dhacay iyagoo iyagii iskaba raacay laakiin aan ka mid ahayn bal dhici karta waxay u socdeenba aan ka warhaynba taasba w kuwaasi ka mid weeye laakiin maxaa rasuulka ila yihi yahlikuna way halaagsamayaan markaa khasbigu yimaado ma halakan waaxidan waa halaag keliya halaagii dhammaantood kole duu arrin adduunyo tahay aqaabna soo degay ee kii saalixa ahaa iyo ka daalixe waxaan ujeedayba uu caam yeelaya taasi waa mid wayasturuuna way fulayaanoo masaadira shata waa masaadir kala duwan oo aakhiro markay noqoto isku si looma soo bixinayo isku sina looma xisaabayo ee meelo kala duwan bay ka fulayaan oo ujeeddadu waa acmaashoodii way kala dunaanaysaa nin iyo niyadii iyo camalkiibaana lagu abaal marinayaayo waa kan yabcauhum llahu ilaahay wuu soo saaraya calaa niyaatim waa ujeedooyinkoodii iyo qasadyaashoodii taas oo taa markaa niyaadkooda kala dunaa bixasabiha iyo taa fiiradeed baa lagu abaalmarinaya jasu noqonaya axaadiis horta way noo dhammaatay mid weeyaano waa rasuulka ilaahay qeyb uu kaba waramay qeybkii haddaynaani weli imaka waayo waxyaalo aada u badan oo rasuulka ilaahay qeybu ka warramay in badan way dhacday oo barhkood saxaabadii baa arkay barh dabadood baa la arkay oo waxyaalihii uu kaba warramaya si uga warramay bay u dhaceen weliba waxyaalana way inoo dambeeyaan insha allahu tacaala oo iyada la arkay oo dee wax tegey ah waxyaalana weli way dambeeyaanoo dee waa ka ashraadii saacada iyo qiyaamo iyo waxyaalaba kaba warramaya ilaa qiyaamada ayaa rasuulka ilaahay akhbaar inoo sheegay ashraaddii saacada ayaynu soo haynay ama inoona dambaysa haddii ala yidhaho iyadna calaamaadkeedii oo kaba warramay waxyaalana markaa way dambeeyaan haddaba waxaa weli aan dhicin se wixii horeba ay u dhaceen ee loo arkay ayaa iyaduna arrinkumay hayn wamaa yandiqu cani ilhawa wuxuu xaggiisa kala yimi iyo ijtihaad iyo fikirun eh waa waxyi u yimi bay ahayd ilaahay subxaana watacaala dee waxaan khaaliqiisa shay kastaba ahaabaa usoo waxyooday wuxuuna siibuu udhici doonaayo wax la arki doono horta martaasi iyo inaan imika ogaanin jeesh la khasfiyey isagoo kacbo dee iyadoo kacbada lagu soo duulayna waqtiyo waa ta aan sheegayno oo way bal matalan way dhacday be taas iyadu waa mid arrinta kale inooguba suganna ee waa ta aynu soo marno halaaggu markuu yimaado ciddii meeshaa joogtay wuu caam yeelaya laakiin aakhiro markay noqoto ruuxii camalkii iyo niyadii bay xisaabta iyo abaalmarintu noqonoo taa xalay baynu axaadiideeda soo maray arrinta kale halkan inooguba sugan oo weliba imaamku iyo keyrkiiba inagu baraarujinayaan xadiisyadan waxaa inooguba sugan atabaacud can ahli dulm waa waxyaalaha aan ka qaadanayno dadkii dulmiga u helkaa in laga dheeraado oo iyo digniin la ysaga digayo dadka dalamada kuwa buqaada kuwa fusaaqda iyo fujaarta in lala fadhiisto taasoo kale waayo waa tan oo kii daalibkaa ciddii maciisa ahayd yaanay dulmiga lama wadaagsaninba wixii isaga helay way wada helayaan si haddaba aanay ruuxa ugu dhicin waxaa kuwa lagu ciqaabayaa inaan lala saaxiib ala joogin lagaba dheeraado ruuxa qoom tiradooda badiya macnaa macoodiyo taasna aana wixii iyaga asiibay cunqaabta adduunyo isagana daahirahaan way asiibayaan waa xadiidka waxyaalaha aan kama faa'iidaysanayno baabu nuzuuli اlfitani kamawaaqic alqadri weli waa umuurihii dee kitaabulfitan baan kuba jirnaa fitanta degitaankeeda ay soo degayso daadanayso saa roobka dhibicdiisa oo kale tasaaqudkeeda iyo degitaankeeda iyo daadashadeeda iyo dhicitaankeeda oo kaleba macnaa waxa weeye waa xagga kahrada badnida inay meel badan gaadhayso bal markaa tasaaqudka fitanti waa rasuulka ilaahay laba tusaye saa roobku markaa uu da-aye dhibicdu u daadanayso saasoo kale ay uba daadanayso waa iyadana wax rasuulka ilaahay laba tusay uu warramay dee fitnadina isagoon waqtigiisiba sii dheerayn intuu mootanaabay bilaabantay ilaa waqtigeenana wa taa socotee bal markaa taas buu baabkeeda yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata وcmr bn aqil وisxaaq بn ibrahim وbn abi cmara واللفظ لبن أبي شhيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة وأسامة بن زيد ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف وحو أبحي على أطم حصن إيا قلعا من آضام المدينة مدينة حصون تيديك ومده kolley madiina dee meel degaan ay ahayd dagaaladana dhulkaa way jireen markaa xusuun iyo qalcado ayaa jiray ama dee reeruhu waxyaala ay samayseen oo dee gidaaro ay iskuba aqaladoodna ay kuba markaa ku dhex jireen oo dee waa si weerarada dabadda iyo waxaanay ugaba noqoto shay ximaayaa iyo difaac marka aanay dabadii uba baxahaynba way jireenba dee kolley maha madiina o dhan kumay soo wareegsanayn oo haddii madiine o dhan adoobkaasi ama xusuuntaasi ay ku wareegsan tahay khandaqii looma baahdeen iyo godkii in laba qodo ee laakiin waa meelo xusuun macruufaba heedoo reerreer looba lahaayo sida dee xisnigii haabi xasan ibnu thaabit iyo taas iyo waana xisnigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu dhigay in markaas maalintii khadaq markii khadaqa loo dareere cadowguna yimi dee dumarkii iyo carruurtii iyo waa halkii la geeyey bal matalan haddaba meel saasa oo meel taaga weyo dee waa aqal dhisan ama gidaar dheen oo dhisan ayuu rasuulka ilaahay dusha ugaba baxay markaasaa wuxuu yidhi uma qaala wuxuu yihi hal tarawna ma arkaysaa ma araa waxaan arkayo dadkii buu leeyahay de isaga waa waxyi waa wax la tusay iyagii uma muuqato waxaan arkaya ma arkaysaa ini anugu la araa waxaan arkayaa mawaaqica alfitani waa jamcu fitnatin weeye waa balaayooyinkan iyo dee dagaaladii dhacay iyo fitantii waa fitanta mawaaqicdeeda iyo dhicitaankeeda iyo masaaqideeda weeye ayaan arkayaa khilaala buyuutikum aqaladiina dhexdeed ay daadanaysa kuba daadanaysa ku dhacayso waa shay caam oo dee dadkii ka mawaaqic alqadri waa roobka dhicitaankiisa tasaaqudkiisa oo kale ama mawaaqic jamcu mawqicna waa makaan dhicitaankiisa waa meelaha dee roobku marka ay dhibicdu dhacayso ay kuwa dhacayso sa ay dee meel badanna uga gaadho waa xagga kasabadina ay tahay waa tan iska daba imanaysa oo dhibic mar keliya dhacday maaha dee waa taas waa kaa iskaba daba imanaysa marka waa xagga kasrada iyo cumuumka marka la eego ayuu iyada kaba shabahayaayo macnaa wuxuu leeyahay waxaa ii muuqda fitan badan oo daadanaysa aqaladiina dhexdooda kuba dhacaysa waana dee bal matalan taas xaggaas oo kalena oo la mid weeyo waa wax fara badan dadkii caam yeelaysa qolo gaara aan ku khaasayne lagu wada guban doono o dee dadoo dhan ba wada gaadhaysa kolley arrinkanna waxay siday culimmadu yidhaahaan wuxuu ishaare uu ahaa ama uu yahayba xurubtii bal saxaabada dhexdood iyo dee ciddii kaleba dhexdooda dhacday waana kolley fitantii ka bilaabantay un cuhmaan dilkiisii ayo waxyaalihii dambee dhacay oo dhammi badankoodu ama de iyada ayay toos ugaba bilaabeen ama wax taa ka dhashay unbay kaba dhasheen oo dee xurubtii markii dambe jamal iyo sifiin lagu dagaalamay ee aadna looguma riiqday markii dambena xataa taxkiimka wixii kaba dhashay ee dee khawaarijtii soo baxday iyo naar meelahaas oo kale iyo wixii intaa ka dambeeyeyba kolley fitantaas hore ayuunbay aahaarteedii iyo raadkeediiba ahaayeen dee tiina may qaboobinuun waa waxaa socda waxaasba dee ilaa waqtigeena bal dee waqtigan kama badan waktiyadii hore markaan eegno bilaadii islaamka iyo dhibta kaba taagan iyo say iyaga dhexdooda basigoodii iyaga dhexdoodii looba yeelay de markii dambena waa taa makar bal wii adugu baldexa haba joojin de xara tii madiine kaba dhacday maka taa aan sheegayno karbala iyo ciraaq markii xusein iyo laba dilay bal iyo de wixii kaba dambeeyey waa fitantaas badan ee aan joogsan ee hadiyo goor waxaana kitaabkeenan kuma sugan dee iyadoo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadiid jaabir way la socdeenoo masjid bani mucaawiya ayaa rasuulka ilaahay ayuu galay oo uu kuma sujuuday buuli oo uu ducadii dheereeye dheereeyo markaas baa rasuulka ilaahay wuxuu kuba yidhi ilaahay waa dee waan waxaan leeyahy waa qadaha iyo qadarkaas dee qadaa iyo qadarkuna maha dee qadiyo qadarkii weeyaan oo waan u adkaysan oo dee wixii la daafici karaya la joojin karaya in la joojiyey in lagaba dheeraado weeye bal waxaan leenahay waa ba'sigaas rasuulka ilaahay ducadaa dheere uu ducaystay baa wuxuu ihi ilaahay baa weydiisay saddex arrimood oo laba arrimood waa i siiyey laakiin mid waa ii diiday igama aqbalin labada arrimood inaanu ummadayda sanatan caaman waa abaar kitaabka axaadiidiisa weeye abaar caama oo wada baabisa weeye de meela way ka dhacaysaa manaadiq baa kolkol dhibtu way dhacaysaaye laakiin waa taa xataa waqtigiisii dee axaadiidiisa saan kuma soo marray lagu lahaa rasuulka ilaahi halakal ku raacba xoolihii halaagsan wax kasabaaye laakiin waa abaar dee aan markaa dhamayso ku tirtirtaa inaanu ilaahay kuba salidinoo waa i siiyey inaanu xadiid bal imaka kolley xadiidka duruqdiisama adaan soo qaata qaraq waa biyo wada hafiyo iyadana saa dee duufaankii nebi nuux oo kalea laakiin xadiidka riwaayadkiisa qaarkood waxaa kuba sugnaa inaanu kuba salidin cadow ee iyaga dabadooda kaba imanayo yastabiixu baydatahum macnaha waa jiraa cadow daraf iyo jiho iyo meel iyo makaan kaba qaalib noqonaya dad badan ee kuba dhimanaya wakti kasta waa jira imikana waa jira laakiin de in markaa dhammaanba uu muslimiintii la jirid gooyo la baabiyo taasna iyadna ma dhacayso oo iyada taasna ilaahay kaba aqbalay maxaa markaa rasuulka ilaahay yihi waxaa kaloo weydiisay an laa yajcala ba'sahum baynahum ba'sigooda iyo shiddadooda iyo dhibkooda inaanu dhexdooda dhiginoo famanacaniiha waa ii diiday taas weeye de wanataa ba'sigoodii muslimiinta magac kasta haba yeelatee dhexdoodii ilaa waktigaasii in kaba dambeysay dee kutub taarikh haddaad aqraqdaan kolley waa umuuro aad iyo aad u badan oo dhib dabad kaga tim oo aad u adkeydna way jiraan laakiin dhibta daakhiliga ahaydna dee wakti kastaba de wana tan maanta imaka dawladihii islaam dawladii adu waama muslimiinta ahaa iyo taas iyo kuwa badan ay dee dhici karta inay khariidadiiba kala tirtirmaan dadkoodna adigu bal markaas waa dhibtaa badan ee ilaahay aan ka baryano inuu naga kor yeelo oo muslimiinta uu ka dulqaado haddaba tii weeye inii la araa mawaaqica alfitani khilaala buyuutikum ka mawaaqic alqadr وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن الشهاب قال حدثني ابن المصيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وسلم على شيخ مسلم وينت ودنبودم شيخ اللباد بكم بلونه يعقوب بن إبراهيم يا أنت كده بيصير بورير مدينة ويا وسند مدنية وحن شيخ مسلم هين هذا باين وحي مرك ابن الشهاب وحو الرمي ابن المصيب يا أبو سلمة وحي أبو الرمي أن أبا هريرة قال قال رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم ستكون waxa ahaan doonta dhici doonta iman doonta fitan fitan alqaacidu ka fadhiya فيha fitanta dhexdeeda khayr kaba khayr badan yahay min alqaa'mi kii taagna واlqaa'imu kii taagna فيha في hadiه الfitنaةi khayr mid ka khayr badan weeye min almaashi kii soconayey walmaashi kii soconayay fiiha fitantaa dhexdeedana khayrun waa ka khayr badan yahay waa dhaamaa wey min asaaci kii isagu saciyaya weeyaane shidaye hurinaya asaaci ilayha wey man tasharafa laha ruuxa u madax taaga iyadii dee ubanbaxa weeye u madax taaga tastashrifu macnaa tasricu wey way soo jiidanaysaa fitantii bay gelinaysaayo dee way halaagiba waman wajada ruuxa hela fiiha waa waqtigaa iyo xaaladaa fitnada malja-an meel uu magan galo si uga badbaado falyacud bihi meeshii ha magan galo kale axaadiistu way noo socon doontaa insha allahu tacaala xadiidka abubakratana waan arki doonaa macnuhu horta waxa weeye dee kolley waa rasuulka ilaahay waxyaali mucjizaadkiisii haddaan lahayn jeeshkaas uu rasuulka ilaahay kaba warramay ee uu sheegay iyagoo beydka inuu u socdo la khasbinayo weli mayu dhicin iyada kuwan axaadiisadaan hayna oo wax dhacay weeyaan oo iyadoonay muddadu dheerayn saxaabadiisii akaabirtii ay joogaan ama khilaafadii raashidadeed waataa maqtalkii cuhmaan kaba bilaabmay ee fitantaas iyo dhibtaa badan ee jirteen marna aan joogsanba xagga marka la eego alqaa'imu iyo alqaacidu iyo tan oo kale macnuhu waxa weeyaan un oo dee imika halkan ay siday culimmadu kuba fasireen waa in caddayn laysu caddaynayo khatarta badan ay leedahay iyadoo laysku boorinayo in laga dheeraado lagaba cararo oo macnaa ruuxa wuxuun iyadii kaba maalan kala xidhiidhsan in waxa weeyaan dee dhibtii baa gaadhayse dee ruuxii fadhiyey macnaha ruuxu waa imika ruux hadduu fadhiyo iyo hadduu taagan yahay waa kala duwan yahay kii taagnaa waxaan kan fadhiyaa aan arkahayn ayaaba dhici karta inuu arko bal dhaqdhaqaaq iyo xarako kan aan u suurtogelahayn baa kan u suurtogeliyo xataa dee qodobka oo kale ruuxu marka uu cadhoodo waxyaalihii kuba yimi aahaarta ama axaadiista kuba yimi waxaa kaba mid ahaa waa cilaajkii qodobka dee waa tii shaydaankaaynu iskaba naaro kitaabkaynu kuba soo marnay iyada taasoo kale waxyaalaha dee yimi waxaa kaba mid ahaa ruuxu inuu fadhiisto oo kale inuu fadhiisto sababta waxa ugu cadhooday waa taagan yahay hadduu taagan yahay dee diyaar waxa uu dee u yahay ama suurtagal ah inuu gacan qaado ama dee wax sameeyo laakiin ruux hadduu fadhiisto xarakadii taas ahaydee ama uu ruuxan inuu wax ku dhufto waxaanu kaba cadhaysiye ama taasoo kale waa in ka yar fogaanaya bal xadiidkaa kuma yimaad intau kama tegi waayo ha jiibsado oo kale macnaa calaqal wixii caradan ka dhalan lahaa iyo ficil iyo waxyaalaha caynkaas ahaa ayaa kii taagnaa waa uga dhow yahay kii fadhiyey kii fadhiyeyna waa uga markaa dhow yahayba kan oo kale bal taas bay noqonaysaa haddaba imika macnuhu waa maxay kan isagu fadhiya waa fadhiya ee iska dhex meeshii fadhiya xagga marka la eego inuu fitantaa dhexgelkeediiyo ka qayb qaadashadeediiyo waxyaalaha caynkaasa ee waxa uga dhow kii taagnaa kaasna kan soconaya kii isagu saciyaynay hadalkiiba daayo waa kaa ku jira ee hurinaya dee balshidaya oo kale taasee wixii hurinaya marka macnuhuna si guud waxaan leenahay un in waa digniin laysagaba digayo in aathaar laga fogaado lagaba dheeraado iyo iyadoo sharkeed iyo fitnadeedu dee waa loo kala badsanaya oo dadku isku martabo iyo isku dee qeyb ma noqonayaan oo nimbe qeybtiisiibaa dee kolley iyo wixii marka la eego uu kagaba tacalluqay ayaa ismigiisiiyo wixi ay noqonayaan ba taas baa macnuu yahay xadaثna cmr بn naqid wاlxasn bn xulwaniy wcabd bn xumaydi qala cabd abaranii waqala aakharani xadaثna yacqub qala xadaثna abi can صaalixi can ibni shaabin hadda waa sanadkii markii hore aynu soo maray oo kale raggii hore oo kalena waa inoo soo noqdeenba intii dambe reer madiine lakiin wax yar baa isbedelayo ibnu shihaab dabadi halkuu ibnu shihaab ibn musayib iyo abu salame kaba warinayay imika meel kaluu marayo can ibni shihaabi qala xadaثanii abubakr ibn cabdiلraحman abubakr ibn cabdiلraحman ibn xari ibn hishaamna waa fuqahadii madiine toddobada ahayd buu kaba mid yahay raggan buu la siman yahay saciid iyo waa dabaqadoodii waaba fuqahadii madiina ee toddobada ahayd buu kaba mid yahay laakiin abubakriyu ka warinaya can cabdiraxmaan ibn mudic sanadku markaa kii hore u ka dheeraanaya kaao iyagu abu hurayra bay kaba warinayeen abubakr marka taabiciyo cabdiraxmaan ibn mudic ibn aswad la yidhah buu kaba wariyey isaguna can nowfal ibni mucaawiyata marka labadanna hore umaynaan soo arag imaka dambe eh cabdiraحmaan ibn mudica bn aswad waa nin reer bani cadiyo reer madiine waxay barhkood yidhahaan sux buu leeyahay sux buu leeyahay ama abu nucaym iyo taabiciintay ku dareeno inuu taabic yahay in cabdillahi ibn mudic la idhaayo ay walaal ahaayeenna hore inuu soo maro isagoo saxaabi ahaa in bukhaariyo muslimna labadoodaba ayuu kuba sugan yahay xadiidkan buu labadooda ku leeyahay bukhaarina waa kan oo kale un muslimna waa kan aan hayno ama waa labadoodaba ama ninkan kale nofal ibnu mucaawiya la yidhah kunyadiisna abu mucaawiya la yidhah waa nin reer du-ala ama diiliba ah waa saxaabi fatxu maka wuu joogay oo rasuulka ilaahay maciisuu ahaaba sanadii sagaalaad ee hijiradana abubakar buu la soo xajay xajatulwadaacna waa joogay oo rasuulka ilaahay axaadiis badan ma laha ee xajatulwadaacna waa joogay xajkii abubakarna waa joogay isagu labadaa xajba fatxu makana rasuulka ilaahay waa la xaadiray waa joogo waa abu mucaawiya nofal ibnu mucaawiya kitaabkeenan muslimna isna sida dee ninka ka horeeya oo kale xadiidkan buu ku leeyahay wax kale kuma laha mil xadiidi abi hurayrata hada ilaa ana abaa bakrin abaa bakri yaziidu wuxuu ziyaadinaya aag waa xadiidkii abu hurayre bukaniye la mid yaho waa kan imakaan kaba soo baxnay satakunu fitanune laakiin abubakar baa riwaayadiisan wax dheeraada la yimi oo yaziidu wuxuu isagu ku darayuu ziyaaninayay dee isagoo xadiid marfuuca min asalaati salaada waxaa kamida salaatun salaad man faatatu ruuxay dhaafto salaadaasi fakaanamaa wutira waxaaba uu yahay kaanamaa wutira si wax dee laga faramadoobeeyo kale ama la asiibo la halaagay ahlahu ehelkiisiiyo wamaalow xoolihiisi laga nuqsaamiyey laga baabiiyey oo kale macnaa salaadaha waxaa kaba mida salaad ruuxa hadday dhaafto uu la mid yahay waxa helay nin dee ehelkiisiina la wada laayay oo keligii kaba jooga xoolihiisiina laga qaaday oo kale reerkoodii baa la galoo dadna uma hadhin dunyana uma hadhin ninkaas oo kale ayuu laba mid yahay macnaa waa dee salaadu qiimaha iyo ay leedahay ajriga iyo hawaabka weyn ee dhaafaya bal ciqaabta weyn salaadanna waxa lagu fasira waa salaadii casar horeynu usoo marayna kolley dee xadiidka saas ma ahaa xadiid baynu soo maray ruuxa salaada casar ama dee inooguma sugan kutubta ruuxa salaada casar ay dhaafto faqad xabida camalu iyadoo dee waana tan ah waa salaada casar waa mansilada ay leedahay dee waana salaadii asalaat alwusta culimadu aqlabkoodu ay kuma bal rasuulka ilaahi baa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh axaadiidii khandaqaan kusoo aragnay kuma fasirayba taas inay salaat lwusta ay tahay salaadan casar xdثني اسحاq بن منصور qال أخبرنا أbو dاd الطyالسي qال xdثna إبراهيم بن سعد عن أbيه عن أbي سلمة عن أbي هريرةa waa xadيidkii hore un duruqdiisii bal raggiisii qeybta dambana waa iyagii qاaل qاaل النبي صلى الله عليه وسلم تkun فitنة الناaئم فيها kii hurday khayر بن اليqلاn kii soo jeeday waayo waaba hurdaa kaasi waa ka qaafilo waxaan war mahayo kani war buu maqlayaaba oo waxyaalaaba jirto ama fikir baa soo geli walyaqdaanu fiiha ka soo jeeda laakiin aan dhaqdhaqaaq kala lahayna khayrun waa sida alqaacidi khayru min alqayimi kii taagnaa waxaaba dhici karta inuu dhaqaaqo dee laje la duufsado oo wixii uu dhex galo waalqaa'imu fiiha ka isagu taagan fii hadihi alfitna en ujeedadu dhaqdhaqaaq iyo ka qaybgal lahayn in dee ninkaa mustacidka habaade khayru min asaaci waa ka khayr badan kii u saciyay u ordayay waxaane dee shidayeyba faman wajada ruuxa ele maljaan meel uu leexdo oo uu kaga badbaadayo aw macaadan ama meel u magan galo faliyastacid meeshii ha magan galo oo ujeedadu markaa fitantaas mid muxiqa iyo mid mubdila aan la kala garanayn eeg lama garanayo waa kuwa suudaa lagu dagaalamayaa milkii doonitaanki baa lagu dagaalamayaa kii xaqa ku taagnaaye kii kale lama kala garanayo kii wax dilay xataa ma garanayo wixii uu ku dilayba muxuu wax ku dilay kii la dilay wax lagu dilay lamama garanayo markay fitnadu taa tahay waa xaaladan dee ruuxii ka cararaya ha ka cararo weeyaan oo si uga badbaadi laha ruux kastaaba ha ku dadaalo weli kalamna waa inoo dambeeya weli axaadiis baa inoo socota xadaثanii abu kamilin iljaxdariy ninkaan xalay idin weydiinayay muxuu yihi markaa muslim fudayl bnu xusaynin qala xadaثana xamaad bnu zaydi qala xadaثana cثmaan الشaxaamu qaala indalaqtu ana wafarqadni sabakiyu ilى muslim bni abi bakrata wahuwa fii ardi bal dee kolley caawa waxaa iska yar badbadan dadkan aynaan hore usoo arki jirin cثmaan shaxaam kolley shaxaam waxay ka dhigantahay waa nisbat ilaa beyci shaxmi weeye baruurtii haydhiyo waxaa iibitaankeediiyo waxyaalaha caynkaasa waa nisbe loo nisbeeye weeye magaca aabihii waxaa la arkaa inuu yahudaaudiya baa laga soo naqliyey dee arrinkani wuxuu daariyeyba alquruun oo macnaa magaca aabihii in laba helo walow barhkood maymuun iyo taa ay yidhaaheenba in cuhmaan shaxaam bartaasin waxaa uu markaa yidhi indalaqtu ana isaga waa saadisa indalaqtu waan tegay ana aniga iyo wafarqaduni sabakiyo farqadkaas meeshaas sabaka loo nisbeeyey sabakana dee warukan caraseesha ahee muluuxada ay ka kor noqoteen waxna aan bixin baa la yidhaha markaa meel basar ku taalay ama basre agteeda ahayd oo saas ahayd buu degi jiray oo tan baa loo nisbeeyey waa nin farqad ibnu yacquub la yidhaaho waana nin caabida ayuu ahaa xagga xadiidka xifdigiisiya ma fiicnayn oo jaanibkaa way daciifiyaan laakiin kitaabkeenan muslim wax riwaayu ku leeya ma jirtee arrinku waa hadal qaadun eeg riwaayo isaga kumaba lahaa cuhmaan shaxaan baale way uu la socday dikriga baa ugu sugane laakiin ina riwaayo uu leeyahay kitaabkeena kuma sugnee kutubta sunanta barhkood weliba kuma wada sugnee barhkood uu riwaayo ku leeyahay asxaabtii dee waa nin zaahidada mala asalkiisu armeniya uu ahaa kolley asxaabtii xasan iyaba ah وفرقد بن السبقي إلى مسلم بن أبي بكرة وnin taaبiعي oo dhexaysna oo aabihiina صaxaabiga abu bakrata yahay ayaanu u tagnay xaggiisa والxalوa في arضi isagoo dhulkiisi iyo beertiisii iskaga dhex jooga fadaklna عalayh waanu usoo galnay faqulnaa waxaan nidhi hal samicta miyaad maqaشhay abaaka aabbaha abubakrata waa نufeyr yuxadiثu xaalu waramayo في الfitani fitanta xadiian xadiid adigu ku tacaluqsan fitwooyinka isagoo sheegaya aabbaha miyaad ka maqashay waxaa odhanaya farqan isagu waa min sikaari taabiciin isagu oo waa khaamisa halkan cusmaan lena waa saadisa muslim bn abibakarna waa ka wenyay iyaga miyaad aabbaha ka maqashay aabihii saxaabiga abubakrata xadiid bal fitnada ku tacaluqsan isagoo sheegaya markaasaa muxuu hi qaala nacam ha samictu abaa bakrata yuxadiثu qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayh wasalam inahaa waa damiirkay dee damiir alqisa odhanaya waa damiirkan damiiru shani unbaa marka la ta'niifiya ay damiir alqisa yidhaahaan wax kale maaho farqi uma dhexeeyo damiiru shani iyo damiiru qisa inahaa laa tacmal absaar waa dee damiirkan waa lilqisa marka dee lafdiga la ta'niifiya haddii inahu imaka halkan damiiru shani unbaa la odhan lahaa satakunu waxaa ahaan doonta fitanun fitan baa ahaan doonta alaa hooyay waa ti tabiahdi uma takunu waxaa noqon doontaa fitnatu waa fitno weynba oo alqaacidu ka fadhiyaa fiiha khayru min almaashi fiiha kii soconayey iyada uu kaba khayr badan yahay waa dee marka la eego qayb qaadashadiisa ama aharka uu ku leeyahay fitnatiibaa aada ugaba yar kan walmaashi fiiha khayru min asaacira kii xaggeeda u saciyaye dadka ugu yeedhaye dee markaa kuwan raadka weyn kuwan aha kamida waa dhaamaam kii maashiga aha alaa hooyey faidaa nazalat fitnadaasi markay degto aw waqacata ay dhacdo faman kaana lahu ibilun ninkii isaga u sugnaaday geel falyalxaq biibili war geeliisa ha iska haleelo waman kaana lahu qanamu ninkii ari u sugnaadayna falyalxaq biqanami arigiisa ha haleelo waman kaanat lahu ardun ninka dhul leh sida masarca iyo dayca iyo waxyaalahaas falyalxaq biardi ujeedada dhulkaa fitnatu ay ka socoto ee wax laga abaabulayo iyo waxaas ha ka dheeraado haka fogaado waa ictizaalu lfitna markaa guud ahaan qaala wuxu uhi faqaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuul اllahi abubakra odhanaya nin baa yidhi rasuulki ilaahayow ara-ayta waxaad ka warantaa man lam yakun lahu ibilun walaa qanamu walaa ardu ninkaan intaa mid ma lahayn waa ninkaa magaalooyinka iskaga noolaa wax kaloo ka dambeeyo dabad uga jiraana ma jirta iyo meel u kaca muxuu yeelayaa qaala wuxu uhi yacmidu ruuxaasna wuxuu u qasti ilaa sayfihi seeftiisii fayaduqu wuu burburin calaa xaddi afkiisana wax ku goynayo bixajarin dhagax oo ujeeddadu waa si aan uga qeyb gaadan oo waxaan uga dheeraado seeftiina hadduu seefaysa xataa kolkol difaaciiba haba noqote waxaa dhici karta inuu cid ku asiibe afkiisan ha jejabiyo sidee maxamed ibnu salamata u yeela seef halkii birtiiba intuu iska tuuray seef qoryaynu samaystay waktiga xaalahaasi dhaceen waana dadka iyagu xadiisyadan cumuumkooda kuma xambaareen guud ahaanba lahaa waxaan lama dhex gelayo dee waana kolley in kooban oo saxaabada kamidayd qowlkood bay ahaydbo seef khashaba uu lahaa fayaduqa calaa xaddihi bixajar uma liyanju ha badbaado in istidaaca hadduu kara najaa macnaha inuu ka fakado waxaasa u ka badbaado ka fakado hadduu karayo ha badbaado ujeedadu wixii uu ku badbaadi laha laba yimaado allahuma hal ballaqtu allahuma hal ballaqtu allahuma hal ballaqtu rasuulka ilahi baa saa yii qaala faqaala rajulu nin baa hi ya rasuul اllahi ara-ayta bal waxaad iiga warantay in ukrihtu haddii lay qasbo xataa yundalaqa bi ilaa layla kaco ilaa axadi safayn labada safte waa la kolley meeshii labada fitna jirta laba daaifaha jirta kii muxiqa iyo kii mubdilkaa ma kala cadda haddii ka muxiqa ee xaqa ku taagani uu cad yahay iyo kii mubdilka ay kala cad yihiin de waa tii xataa dee markay laba qabiilo ama laba qolo israayaan wain daafataan ima mumnatataru faasilxu baynahuma e markaa waa ti ay fain baqat ixdaahuma cala اkhra faqatil latii talqi muxiqu hadduu cad yahay oo ay muuqato labsi jirin kii muxiqaa in loo nusreeyaa meeshu way imanaysaa laakiin oo markaan waxba kala socnayne arrintu alharj ka inoo dambeeye uu yahay ee aan waxa weeyaan arrinkuba uu yahay waxaa ee guud ahaanba mulkiga iyo sulda iyo waxyaalaha lagu wada doodaya laysku haystaayo markaa ruux laleeya kanaa kii xaq ahaa ma xaqa lahaa ma kanaa baaqiya ma jirto marka caynkaas ah haddiiba wuxuu leeyahay layqasqasbo layla tago ilaa axadi safayn waaba layqasbo waa bukra aw ixda alfi'atayn ama labada kooxood iska soo horjeeda mid ahaan xaggiisa laylaba kaco oo fadarabanii uu igaraaco igu dhuftay rajula bisayfi seeftiisii aw yaji-u yimaado sahmun leebo fayaqtulunii dilo bal iga waran taas macnaa wuxuu leeyahy anigu waa lay qasbay laakiin waa la geeyey meeshii nin dagaalamayana maaha nin baa i dilay buu leeyahy ama sahmi un baaba iguba dhacayoo saa ii dilay xaalkaygu suu noqonaya qaala wuxu uhi yabu waa kaa ku dilay adiga kol haddaan dagaalamahayn kol haddaa taas mukra haddaa tahayna dilka ayaa dee meeshii ikraah uma noqonayo mukrahu ruuxu kuma noqonayo haddii arrintu noqoto hebel dilo lagu qasbayo kaama dilayo isaga hala dilo laakiin waxa weeyaan waa wixii kale waa xuduurki iyo keeditaanki iyo taas haddaba bal matalan markaa wuxuu ihi wuxuu la laabmi bismi dembigiisii de marka horeba uu samayn jiray uu sameeyey iyo wa ismika wa ismi qatlika iyaaka iyo dilkan uu ku dilay maha dee dunuubtiisii kale waa dilkan uu ku dilay dembigii ka dhashay iyo dunuubtii marka kaleba uu sameeyey taasuu la laabmaya wayakunu waxaanu noqon isagu min asxaabi naar ee adigu bal matala dee waxaa noqon mid wax dila iyo mid fitantii ka qayb qaata bal xadiidka duruqdana ama dariiqana isaga axaadiistiisuu kaga mid yahay kollay baabka ka dambeeyaana waa umuurahan baa inoo socon doono insha allahu tacaala waxadaana abubakr ibn abi shaybata wa abu quraybin قال xdثna وkيع xa وxadثnي محaمد بن المثنى qال xadثnي بن أbي عadي kilاahma waa بن أbي عadي وkيع labadooduba can cثmaan الشaxaami cثmaan الشhaxaam bay xadiidka ka wariyeen بhada isnaadi waa isnaadkiisii lakiin sheekhu muxuu ihi xadiiث بن أbي عadiyi xadiidka iبن أbي عadي naحو xadيث naxwa ii taalo oo dee kolley waa si aynu arki jireen marka kale dee saasuu hebel yihi oo la nasbinaya laakiin imika xadiid ibn abi cadiyin waa mubtade naxwuna khabarkii bay noqonaysaa markaa in la damiyo ama la rafciyay noqonaysaayo kolley nasbada ama fatxadani wej ma laha im xadiid ibn abi cadiyin xadiidka ibn abi cadi naxwu xadiidi xamaadin ilaa akhiri xadiidka xamaad unbuu la mid yahay intahaa wuu dhammaaday xadiidu wakiicin cinda qowlihi in istadaaca najaa walam yadkur maa bacdahu intii ka dambeysay ma sheegin macnuu maxay intan tahay markii hore cuثmaan shaxaam xamaad ibnu zayd baa ka wariyay waana taa xadiid dhan baynu soo aragnay oo dee imika ilaa wayakunu min asxaabi naar i laga soo gaadhayay yaa cuثmaan ibnu shaxaam waxaa hadda cuثmaan shaxaam la wadaagsaday xamaad oo ka wariyey wakiic ibnu jaraax iyo moxamed ibnu ibraahim ibnu abi cadi markaa wakiic ibnu jaraax isaga xadiidkiisu wuxuu ku joogsaday uma liyanju in istadaaca najaa intaasu ku joogsaday wixii ka dambeeyey riwaayada wakiic kuma sugna ibnu abi cadi iyada riwaayadiisu xamaad ibnu sayd xadiidkiisi imankaan kaba soo baxnay ay ugu dambeysay wayakunu min asxaabi naar ilaa intaasoo dhan uu la wadaagsaday isagu ee wakiic baa annajaa-a xadiidkiisu ku joogsaday dhammaantoodna cuhmaan ibnu shaxaan bay kaba wariyeen bal in kolley arrinka iyada inooguba sugnaa waa digniinta san markii horeba soo maray la ysaga digayo fitanta iyo ka qayb qaadashadeed iyo dhexgalkeed iyo waxyaalaha caynkaasa iyo t digniintaas laysagaba digayo laysku boorinayo in laga cararo oo laga dheeraado bal taasba weeye in ayaa xadiidkii hore aynu taa kuba soo sharaxnay ee uu warinayo abu hurayra waa taan soo aragnay sheekuna raximah llahu tacaala xadiidkan isagoo hor khulaasayna waa khulaasa yaroo fiican dee kolley inta bastin qolooyinka dee kasii hadalka badani sii bastiyabe wuxuu leeyahy xadiidkan aan hayno iyo axaadiidtii ka horreysaiyo kuwa ka dambeysay waxaaba jirtay in looga xujaysanayo dee loo xujaystaba ama ay xujaystaan cidda iyagu ku tagtay hadday fitna bayna almuslimiin jirto inaan sina loo dagaalamayn bikulli xaalin kolley masaladaasna wuxuu leeyahy culimadu waa iskuba khilaafeenoo daa'ifa qowlkoodaa tan ah axaadiidan daahirkeedna way xujayseen kol hadday fitna bayna almuslimiinba tahay dagaaladaa lagama qeyb gelayila haddii loo soo galo isagoo aqalkiisii joogo kaba dheeraaday cid ay u timaadana waa ciddeeda markaa oo doonaysaba inuu dilo barhkood baa leh waa siday maxamed ibnu musalame iyo raggala abubakar iyo ay iyagu kuba tegayeen oo yaanu isdaaficino kol hadday fidno tahay faraha kaba qaado kani ha dilo markaasna yabu bismi wasmika sida xadiidkaas oo kale waa mid qoloyin kuwa lahaa asal ahaan lagama qeyb gelayo oo lagama qeyb qaadanayo fitanta bayna almuslimiin iyo qitaaladooda kuwii kuba tegay barhkoodna waxay yidhaaheen hadday suurada noqoto waa sida ibnu cumar iyo cimraan ibnu xuseyn iyo waayo dadkii ka qayb qaatay mayn sacd ibnu abi waqaas iyo umuuraha way ka wada dheeraadeen waxa ay yidhaaheen ruuxu ma gelaye laakiin haddii isaga loogu yimaado naftiisi iyo maalkiisii istanfacaya maalkiisiiyo naftiisii lasugubaya bal markaa labada madhabood waxaa kaba dhexeeya siduu sheekuna inoo soo talkhiisinayo inay isku waafaqsan yihiin kol hadday fitnaba fitanta islaamka dhexdooda asal ahaan sina inaan looga qaybgelahayn ee waa arrintan ma isdaafici karaa isagu mise isma daafici karo taasi waa mid laakiin saxaabada intoodii badnayd iyo taabiciinta iyo caamatu culamaa alislaam waxay kala qaadayaan laba haddii xaaladu ay noqoto ikhtalada alxaabilu binaabil taa ay kaba cabiri jireen wejkeedii lama garanayo oo lama kala garanayo kan muxiqa iyo kan mubdilka waa markaa casabiye reernimo lagu dagaalamayo in kursi lagu dagaalamayo in la garanayn koonii muxiqa iyo kii mubdilka aan la kala garanayn waa sax oo dee arrinkaa lagama qeyb qaadanayo laakiin haddii iyada ay wixii ay kala soocan yihiin dee waxa waajiba kii muxiqa in loo nusreeyo waayo haddii aanay taasi dhicin dee munkarkii la nahiyay iyo macruufkii la samriyo wixii oo dhan baa meesha kaba baxaya marka kii muxiq ahaa in loo hiiriyo oo bal matalan kuwii ama buqaada ahaa laba dagaalamo bal taasoo kale ibnu cumar bay kasoo naqliyaan isagoon markii hore ka qayb galana berihii uu wafaayi doono inuu odhan jiray wax alla waxaan maanta isoo maray oo ka murugoonaya ama ka qomamoonaya ma jirtoon ahayn inaanan dee fi'adii baaqiyadahayd dagaalkeedii kaba qayb gelin waa markii dambe wuxuu iba muuqday bal marka waxa weyaan haddaan waxaan ta'wiil jirin ay labaduba daalimiinta yihiin ama aan la kala garanayn sida ay tahay sida dee badan mala xurubta imaka dhacdaaba ay tahay iyada markaa dee aslaan lagama qayb gelaya lakiin haddii muxiqacadii macnaha imaamkii baaba jira beecadiisi ay sugnayd cid baa dee quwo yeelatay iyo shawko yeelatay baaba iyadii markaa kaba baxdo de dagaalna meeshii sooba qaadaysa suuradaas oo kale dee hadday beeca horeo saxiixa ay jirtay arrinku waa cad yahay oo kuwani waa buqaadkana markaa taas oo kale waa baab oo waana ti kolley dee mala waa bal taas bay noqon laakiin marka aanay kala caddayn bay tan kuba xambaarayaan jamaahiir culamaa ama haddii kale kii muxiqa in loo nusreeyo dee taas ayay leeyihin waa ta waajibka noqonaysa ama laazimka noqonaysa bal waxaan leenahay xurub lfitan waa dee waxaa lagaba dheeraanayo kolley xaadiثna way noo socotaa xadiidkan inoo soo socdana bal markaa xurubta kale wax kaleba iyo culimada kalaamkoodii ayaa iyada inooguba dambeeya allah subxana watacala ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم